dhinaca kale kumanaan kun oo qaxooti ah oo ka cararay dagaalada magaalada kiev ayaa haatan gaaray xadka dalkaasi uu la leeyahay poland soomaali fara badan oo ku noolaa magaalada kiev ayaa ka mid ah dadka qaxay ee gaaray poland qadka whatsappka ayaan goor dhoweyd kula xiriiray ama kula hadlay maxamuud carab oo ah saxafi ka mid ah soomaalida ku sugan xadka poland islamarkaana sugaya in la qaabilo haddaba waxaan marka hore weydiiyey socdaalka ay halkaasi ku tageen iyo waxa ay kala kulmeen
saaka goor dhoweyd oo toban tobankii subaxnimo ah ayaanu nimid magaalada xuduudka la ah magaalada ki magaalada ee dalka poland halkaas oo aanu xaadirkan ku sugannahay guud ahaan dadkii ka soo ambabaxay magaalada kiev iyo gobolada badankoodu waa soo gaadheen qaarna jidkay kusoo jiraan laakiin mashaakilka lala kulmay waxay ahayd in gawaadhi fara badan magaras haye ay kasoo baxeen magaalooyinka islamarkaana waktiga iyo magarasa wakti badan qaatay cidhiidhi badanna ku keenay wadada taasoo mararka qaar loo lugeynayay ku dhowaad saddex saacadood ama afar saacadood ama ka badanba in ay soo gaadhaan meesha xuduudka ah ee laga gudbayo si ay u gudbaan dadka aan la socday badankood waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah laakiin waxaa iyagana ku jiray dad waayeelah iyo dad caruur ah taasoo iyadana sababtay in magarasaya mashaakil dhinaca socodka ah maadaama ay iyagu ay aanay awoodin inay socod dheer galaan dadka waaweyn iyo caruurtu kolka adugu ugu dambayn waxaanu ku sugannahay magaaladaas waxaanu rajaynaynaa inaanu ka gudubno halkan safaf dhaadheer ayay dadku ku sugan yihiin oo ay rajaynayaan inay ka gudbaan toban toban qof iyo in ka yar baa loo sii daynayaa waa cidhiidhi dad waaweyn baa nala socda carruur baa nala socota kolka taa qudheeda maadaama dadka qaar rabaan inay xoog ku galaan waxaan isku dayaynaa inaanu sida ugu wanaagsan u maarayno oo aanu magaranaysaa dhalinyaradu ay magaranaysaa gudbiso dadkaasi waaweyn iyo ciyaalka waa gartay magaalada hadda aad joogtaan ee poland ku taala ee magaceed sideese laydinkugu qaabilay ee markii aada gaarteen
khotyajev baa la yidhaahdaa waa magaalada xuduudeedka la ah dalkaasi poland iyo ukraine waa magaalada kala qaybisa dadku walahi siwaa si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey oo waxaad moodaa inay si si wanaagsan u diyaar gareeyeen qaabka ay magaranaysaa usoo dhaweynayaan iyaga oo waxyaabaha yararee fudfudud sida shaaha oo kulol bunka iyo kofeega iyo waxyaabahaas ay wadooyinka ku hayeen iyo khudaarta magaranaysa sida tufaaxa iyo waxyaabaha kale ee khudaarta ee la cuno inay wadada ku qaybinayo sida macmacaanka oo kale taasoo aad moodaysa in waxyaabaha yarare fudfudud ah uu qofku energy iyo tabar uu ka helayey oo socdaalkiisa sii wadanayey kolka si wanaagsan bay dadka magaalooyinka aan soo marinay intii aanu soo soconay ama socdaal kusoo jirnay ay magaranaysaye noo soo dhaweeyen waa gartay hadda tirada dadka qaxaya intay laegyihiin wallaahi ma qiyaasi karo dee waxaa ukraine oo dhan baa qaxaysa kuma odhan karo waa dad tira yar laakiin ajaanibtiibaa iyaguna dhinac socdaa soomaalidiibaa dhinac socota ilaa saddex boqol iyo dheeraad ilaa saddex boqol iyo konton ee soomaali ah iyo welibana qaar aan magarasa suurtagala inaanan magarasa aanan ku darin tirada oo fara badan oo markii dambe soo baxay
guud ahaan xaalka soomaalida ukraine waa sidee gaar ahaan kuwa aan weli qaxin wallaahi kuwa aan weli qaxin xaaladooda dee waxay ku nool yihiin baqashay ku nool yihiin iyo inay rajaynayaan inay marun ka samata bixi doonaan kolka way jiraan dad weli ku xaniban magaalooyinka oo magarasa wadooyinka ku go-een amaba markii hore islahaa suurtagal ma aha in magaalooyinka lagu dagaalamo balse wakti xaadirkan aada moodo in xaalad xaalku kasii xumaanayo waqtiba waqti kasii dambaysa kolkaa laakiin waxaanu weli isku dayaynaa oo aanu doonayna inaanu ka caawino in magaranaysaay dadkaas sida ay usoo bixi lahaayeen siday doontaba ha u dhacde
dadka qaxaya oo idinka aad ka mid tihiin meel sidee ah ayaa la dejinayaa hadda ma qiyaasan karo ama ma sheegi karo weli maanaan gudbin laakiin markaan wax arko ayuun baan kuu sheegi karaa laakiin sida ii sheegeen dad gudbay waxaa jira iyaguna dad magaranaysaa markii ay gudbeen taandhooyin magaranaysaa loo sameeyey islamarkaana halkaasi magaranaysaa kula kulmaya meelihii kale ay uga sii gudbayeen ama wadamadii kale ay uga sii gudbayeen intaasun baan ka warhaya laakiin wax kaloo dheeraado information kaan sii karaa haba yaraatay ma jirto nasiib wanaagsan iyo badbaado ayaan idin rajaynayaa aada ayaadna u mahadsan tahay bahda v o a waa mahadsantihiin
kaasi waxa uu ahaa saxafiga maxamuud carab oo ka mida soomaalida ka qaxday dalka ukrain qadka whatsapp-ka ayuuna goor dhoweyd iigu waramayey